الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa biidn illaahi subxaana wa tacaala kelmad kooban aynu ka odhan doonaa cibrada ku jirta waktigan sida deg degaa u dhammaanaya shalay bay ahayd markii bisha ramadaan ay noo bilatay maantana waa shan iyo toban waxay taasi qof kasta oo caqli leh ku baraarujinaysa oy xusuusinaysaa sida deg dega ee waktigu u dhammaanayo waana calaamad ka mid ah calaamadaha qiyaamaha oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu calaamadaha qiyaamaha ku daray see bukhaari wariyey oo yataqaarabu zamaan waktiga ayaa aada isugu soo dhadhowaanaya oo maalintii baa noqonaysa saacadoo kale toddobaadkii baa noqonaya maalin oo kale bishii baa noqonaysa toddobaad oo kale sanadkii baa noqonaya bil oo kale barakadana waktiga waa laga qaadayaa marka qiyaamuhu soo dhowaado calaamadaasina maanta waa mid aynu si cad u aragno oo dadka bisha ramadaan marka ay dhammaato iyagoo dad fara badani filanaya ramadaantii kale inay fog tahay ayaa haddana markiiba si deg degi tii kale ay usoo gashaa si deg dega tii kale ay usoo gashaa qofka muslimka ahi ma aha noloshiisu mid la mid ah nolosha noolayaasha aan ahayn kuwo ilaahay wuxu diro u kalifay lamana mid ahaa nolosha kuwa kufaarta ah ee aanu ilaahay ugu ugu nicmay nicmat liimaan noolayaashan kale way cunaano way cabbaan way seexdaano way soo toosaan way tarmaan wax ka dambeeya oo warwar ku hayaana ma jiro waayo waxba looma dirinba waxbaa laydinka xisaabinayaana lama odhan kufaartu waa fikiraan laakiin fikirkooda u weyn wuxuu ku saabsan yahay adduunyada sida ilahay uri yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati hum gaafiluun muuqaal adduunyo ayay yaqaaniin laakiin aakhiro waa moogan yihin oo gaflad bay kaga sugan yihin qofka muuminkaa wuxuu aada uga warwarsan yahay waktigan dhammaanaya ee u dhoweynaya geerida qof waliba u dhadhamin doono ilaahay uhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt ee u dhoweynaya abaalmarinta geeridaa ka dambaysa wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama ee u dhoweynaya inuu janno galo oo kuwa guulaysta uu ka mid noqdo ama naar uu galo kuwa khasaare uu ka mid noqdo faman zuxzixa can الnaari waudkila aljanata faqad faad wama alxayaatu اdunya ila mataacu lguruur qofka muuminkaa hami weyn bay taasi ku haysaa iyo fikir weyn iyo warwar waxaana laga yaabaa qofka iimaanku qalbigiisa ku xoogan yahay alla kacabsina uu camiray aakhirana inay aada ugu soo dhowdahay dareensan isagoo mar walba maqlaya qowlka ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat ligad muuminiinta ilaahay ka baqda naf walibana ha ka fikirto oo ha ka fiirsato waxay berri u hormarsatay berri buu ilaahay qiyaami ku sheegay inay soo dhowaatayna ilaahay waa sheegay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar waa waktigii waxyiguu soo degay rasuulku uu noolaa ayuu ilaahay leeyay qiyaami baa soo dhawaaday iqtaraba linnaasi xisaabuhum hum fii gaflatin mucriduun dadka waxa u soo dhawaaday waktigii la xisaaminayay laakiin in badani way sii jeedaan oo adduunyay ku fooga yihin oo aakhiro ay ku ilowsan yihin wuxuu ilaahay u sheegay qiyaami inuu soo dhawaaday waayo cumrigii adduunyada waktigaa laga soo bilaabo ilaa maanta oo aynu joogno intii badnayd baa tagtay cumru dunya intii yarayd baa harsan markuu rasuulku maalin ku tusaaleeyey cumriga adduunyada se bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey wuxuu tilmaamay ummaddiisu inta ay ka soo gaadhay maalintaa casar iyo maqrib inta u dhaxaysa oo kale inay tahy yacnaa maa baqiya min cumri dunya ila alaqal cumrigii adduunyada inta yar baa hadhay intii badnayd waa tagtay dadkeennana adduunyada maanta ku dul noole dul marmarayana cumrigoodu marka horeba waa gaaban yahay oo cumrigaa adduunyadee sii kooban inta ay ku leeyihiin baa yarba oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi acmaaru ummatii maa bayna sittiin ila sabciin wa qaliilu man yujaawizu dalik cumriga ummadaydu waa lixdan ilaa toddobaatan waxaana yarba dadka dhaafa cumriga toddobaatan jir dhaafa dadka kale marka loo eego aada bay u yaryihin toddobaatan ka hor dadka geeriyooda ayaa ka badan dadka toddobaatan dhaafa waa mid aynu indheheenna ku aragno taas oo taariikhda nolosheenna aynu ku hayno qofka mu'minkaa ee xaqaa'iqda aaminsan ee hortiisa ay yaalleen warwarka uu ka qabo waxyaabaha sugaya ciray ka soo saaraysa waana tii cirada ka soo saartay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu imaamu tirmidi wariyey inuu abubakar ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam araaka shibta yaa rasuula allah rasuulki ilaahayo waxaan arkay ciro kaa soo baxday yacni maxaa sabab u ah ciradan rasuulku calayhi salaatu wasalaam matacahu allahu bicumrih ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ugu raaxeeyo u wanaajiyey cumrigiisa oo isagoo saddex iyo lixdan sannadood da- ka gaadhay haddana man ma ahayn qof gabow ka muuqdo oo jirhkiisu uu dabcay oo uu kala daatay waxaa su-aasha abubakar ka keenay waa taa rasuulkii ilaahayo waxaan ku arkaa inaad cirowdee maxaa dhacay maanta innaga qofka su-aashaa la weydiiyo waxay u badan tahay inay jawaabtiisu noqoto in sababta cirada ka keentay ay tahay hawl adduunyo wallahi fikir baa iga keenay saan adduunye uga fikirayay oo noloshiibaa adag oo biilkiibaa cidhiidhi ku jira ama islaantiibaa igu xumaato igu kulul oo gogol kucun igu noqoto ama caruurtii baan u taag heli waayo waalid waalid caasi igu noqday arrima adduunyo iyo dhibaatooyin ay leedaho adduunyada ku haysta ayaa laga yaabaa inuu ku sababeeyo laakiin bal u fiirso wuxuu ku sameeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaala shayabatnii huudun wa akhawaatuha ciradaad arkayso waxay iga soo saartay suuratu huud iyo suuradaha kale ay walaalaha yihiin yacnaa isku mawduuc ay ka hadlaan isku arrin ay ka warramaan walaalnimada rasuulku sheegaya waa taa waa waxdat lmawduuc waa suuradaha suuraة اlwaaqica almursalaat alxaaqa suuraةu tuur waa suuradaha qiyaamaha ka warramaya iyo qofka waxaa sugaya iyo abaalmarinta ilaahay u diyaariyey lilmuusii'i wاlmuxsin ka wanaag sameeyey iyo ka xumaan falayba fikirkan taa ka fikiraayey ayaa ciradaa iga soo saartay buu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadda waa nebi maxamed oo ilaahay dembigiisii horiyo ka dambaba u dhaafay liyakfir allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar ayuu ilaahay ku soo dejiyey aayadda ah saxaabaduna ay ka fahmeen in rasuulka dembigiisii yeriyo kiisii dambaba loo dhaafay oo markii ay ka yaabeen cibaado badnaantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaarkood ay ku yidhaahdeen sida cumar oo kale iyo caaisha radia allahu canha lima takallafuu waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahar maxaad sidan cibaadada isugu culaysinaysaa rasuulka ilaahay ow iyadoo ilaahay uu ku dhaafay dembigii hore iyo kii dambaba faqaala calayhi salaatu wasalaam afalaa akunu cabdan shakuura miyaanu noqon ahayn addoon ilaahay umahadnaqa nebi maxamed oo sida ahaa ayaa warwarka aakhiro u ka qaba ah ciro uu ka soo saaray innaga bal ka waran wax damaanadoo haba yaraatee aynu haysanaani jirin in laynoo dembi dhaafo xataa dembiyadaynu gallaynu ka toobad keennay in laynaga aqbaliyo in kala garan mayno ma haysano damaanad xasanaadka iyo wanaagyada aynu samaynayno in laynaga aqbaliyo in kale allahu aclam haddii laynaga aqbalay oo laynoo qoray garan mayno inaynu ka dabageynay wax kharibo masaxa iyo inay weli inoo qoran yihiin inay inoo diiwaan gashan yihiin hadday xataa inoo qoran yihiin inay inoo diiwaan gashan yihiin waxaynu aaminsannahay oo caqiide inoo ah ilaahay raxmaddiisa oo aynu hello mooyaane janno inaanay inoo goynahayn waaclamuu annahu lan yadkhula aljannata axadun minkum bicamalihi buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaad ogaataa qof idinka idinka mid i camalkiisa inaanu janno ku gelahayn oo camalkiisu janno aanu u goynahayn qaaluu walaa anta yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow ma xataa adigana faqaala walaa ana ila an yatagammadaniy allahu biraxmatih anigana camalkaygu janno ii goyn maayo inuu ilaahay naxariistiisa ihuuyo mooyaane waa camalkii nebi maxamed ee haddii la odhan la waxba laguugu dari maayo fadli ilaahay iyo raxmaddiisu kuu raaci mayso ee camalkaaga ayuunbaa wuxuu kuu gooyo lagugu abaalmarinayaa ayaan janno u gooyeen maxaad innaga umalaynaysa ilaahay baa sabab uga dhigaaya inuu addoonka saalixii camalka wanaagsan jannada ku galo laakiin ilaahay raxmadiisa raxmaddiisa iyo fadligiisa ayuunbaa qofka janno galay janna uu ku galay ee jannadu waxaynu samaynayno oo dhan way ka qaalisantah waa ka yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam low anna axadakum min yawmi an wulida ilaa an yamuuta haraman jura calaa wajhihi jura wajhu cala alardi fi dat illah laxtaqara dalika yowma alqiyaama haddii midkii laga bilaabo maalintuu dhashay ilaa maalintuu gabow u dhintay waa cumrigiisa oo dhan wejiga dhulka loogu jiido taasoo ilaahay daraaddiiya marka maalinta qiyaame addoomaa ilaahay la horgeeyo ee baabu lxisaabi waljazaa la furo baabkii xisaabinta iyo abaalmarinta wax yar buu arki lahaa camalka noocaas ma aha salaad qofku intuu isnadiifiyu iska weysaysto quyar buu mar istaagayo mar iska rukuucayo mar gogol fiican uu ku sujuudayo wa jarun jaru lwaji cala alard waa inta labada lugood la qabto ama xadhiga laga xidha masoodabaa loo qabtee in wejigiisa dhulka lagu jiido ladhaa cibaadada ilaahay ku dhaweynaysaa waa tahay hadday sidaa noqon lahayd cibaadada addoonku uu sameeyey adduunyada intuu joogay maalintuu dhashay ilaa maalintuu gaba u dhintay wax yaroo xaqiran buu u arki lahaa yowma alqiyaama markuu arko waxaa meesha yaalla dhibka yaallo oo naara iyo naciimka yaallo oo janno ah waxaa naartaana aan ka furan karin jannada iyo naciimkaan aan u goyn karin buu u arki lahaa marka acmaasheennu waa ta noocaas waxba yayna dagin waxweyn aanay noola muuqanin oo aynaan ilaahay ugu mano sheeganin iyo addoomaha ilaahay toona yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan qofka markaa muuminka ah xaaladaha noocaas ah markuu ogaaday noqotay yaqiin qalbigiisa ku jirta warwar badan bay ku beeraysaa oo aakhiro aada iyo aada uga warwaro waxaanay noqonaysaa aakhiro akbaru hamihi hamigiisa u weyn waxa u weyne uu ka fikiro ee uu ka warwaro ee uu ka murugoodo maxaad ilaahay la hortegi doontaa su-aalo badan baa ku sugaya waxyaabo badan baa su-aal lagaa weydiinaya nebigii laguu soo diray iyo diintii ilaahay ugu soo dhiibay su-aalo badan baa lagaa weydiinayaa ma baratay ma ku camal fashay dadka ma ugu baaqday dhibkii kaa soo gaadhayay ma ku sabirtay ma u nusrayso kor ma u qaaday nebigii su-aalaa lagaa weydiinaya ma rumaysay magicii muxuu keenay uu kuula yimi falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin kuwii loo soo diray rusushu aynu ka mid nahay su-aal baa sugaysa rusushiina su-aal baa sugaysa su-aashaas oo ah hal ballaqta ma gaadhsiisay fariinta innagana fariintii ma idin soo gaadhay haa maxaad ka yeesheen waa su-aal aada u ballaaran oo ayna sugaysa cumrigeennana su-aala inaga sugayaan laynaga weydiin doonaa awalam nucamirkum maa yatadakkaru fiihi man tadakkar wa jaa'akum nnadiir miyaanaan idin cumri siin muddo iyo cumri ka wax ku qaadanaya kuwaan toobaya waxuu ku qaato digihii miyaanu idiin iman oo isaguna noocyo badan cirada ayaa ka mida nadiirka calaamaatu shayquuqa calaamadaha da-da oo dhan waa nadiir xanuunkaa ka mid ah geeridan hareerahaaga ka dhacaysa sabaaxa masaa-a gelin hor iyo gelin dambaba aada arkayso dad la sii wado qubuuraha lagu sii wadaa waa digniin waktigan dhammaanaya ee waa uu baryayo haddana gabaldhacayo haddana waagii kala baryayo ee yatlubuhu xafiisan habeenkii uu dabagurayo ee uu ku raad joogo maalintii waa digniin ay tahay inaad wax ku qaadato marka cumrigiina waa layna weydiinaya waxa uu ku dhammaaday cumrigii ma wixii ilaahay inoo abuuray u inoo diray mise waxaanu ilaahay inoo abuurin ma wax aakhiro ina anfaca oo ilaahay raalli inuu inaga noqdo sabab u noqdo mise waxaan aakhiro waxba ka tarahayn wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa yowma laa yanfacu maalu walaa banuuna ila man ata allaha biqalbin saliim almaal wاlbanuuna ziinaة اlxayaaةi اdunya wاlbaaqiyaat الصaalixaat khayr cinda rabika hawaaba وkhayr amla maalkan iyo adduunyadan dadku ay ku maman yihiin baadidoonkiisa iyo gaadhkahayntiisa isna su-aalaa layska weydiinaya waktiganaa su-aalo layska weydiinaya ad arkaysaan sida deg degaa ee u dhammaanayo marka waktigan sida deg degaa u dhammaanaya waa inuu waano inoo noqdo oo aynu ku cibro qaadan geerida ina xusuusiye qabriga iyo xisaabta iyo abaalmarinta iyo ilaahay in layna horgeyn doono oo si aynu xaalad fiican oo ilaahay raalli ka yahay oo innagana ina raalli geliso aynu ku faraxno ugu dhimanno ile xaalkaynu ku dhimanno unbaa ilaahay laynagu horgeynaya suu rasuulku uhi yubcathu lmaru calaa maa maata calayh waa inaynu xaalkeenna hagaajinno oo aynu noqonno muslimiin dhab ah wakti kaste iyo xilli kasta iyo meel kastoo ay joogaan yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilahay wuxuu leey ilaahay si dhaba uga baqda oo ha dhimanina idinkoo ilaahay u hoggaansan mooyaane manaa xaalad kaste ilaahay u hoggaansanaada haddaad doonayso inay khaatimadu kuu hagaagto cumrigani waa dhammaanaya adduunyadanna waa laga guurayaa waa inaad mar walba toosnaato ood ilaahay u hoggaansanaato qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam ina allaha idaa axabba cabdan istacmalahu rasuulku wuxuu uhi ilaahay addoon hadduu jeclaado wuu shaqo gashadaa qaala asaxaabatu ma istacmalahu ya rasuula allah istacmalahu macnaheedu waa maxay qaala wafaqahu licamalin saalixin qabla mowtihi fayakhtimu lahu calayh wuxuu ilaahay waafajiyaa camal saalixa geeridiisa ka hor dabeetana camalkaa wanaagsan baa noloshiisii adduunyo lagu gebagabeeya loogu khatimaa isagaana lagu soo saaraayo ilaahay lagu hor keenaa farxad iyo sharaf baanay taasi u noqonaysa amaama allahi uma amaama khalqih ilaahay horti iyo khalqiga waxa weeyaan horto walaalayaal habeen kasta iyo maalin kasta oo ina dhaafaysa habeen wal iyo maalin walba oo ina dhaafayaan cumrigeennii bay ka go-an yihiin geeridiina waa inagu soo dhaweynayaan xaqiiqaduna waa sida uu yihi caliy bn abi aalib irtaxalat iddunya mudbira wartaxalat alaakhiratu muqbila wlkuli minhma banuun fakunuu min abnaءi اlaakhira wala takunuu min abnaءi اdunya falyawma camal walaa jaza wagada jazaء walaa camal adduunyadu waa daba jeediso waa guurta cumrigeedu waa dhammaad iyo gebagaba aakhirana hayaan bay nagu soo tahay oo xaggeena usoo socota adduunya iyo aakhira mid waliba dad bay leedahay dad adduunye dad aakhira ayaa jira dad hamigoodu yahay hamu laakhira iyo qaar hamigoodu yahay hamu dunya dadka aakhiro ka mid noqda oo dadka adduunyaha ka mid noqonina maanta waa la shaqaynayaa mid khayr shaqeeya iyo mid shar shaqeeyaba abaalmarinna dadkao dhami ay u tuban yihiinna ma jirto berrina waa la is-abaal marinaya faman yacmal mithqaala daratin khayra yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara camalle ma jiro towbad iyo dib u noqosha iyo camal saalixa lacali acmalu saalixan laga yeeli maayo ilaahay baa qur-aanka ku sheegay qaarkood inay odhan doonaan rabbi irjicuun ilaahu dib ii celi si aan camal wanaagsan usoo sameeyo lagama yeelaya tahay marka maanta ayaynu fursad haysanaa towbadii baynu fursad u haysanaa xalaalo waxaynu ku khaldanna ilaahay naga fogeeyey inaynu faraha ka qaadno inu kasoo noqono ilahaynu usoo dhawaano inaynu hamigeena hamul aakhiro ka dhigno inaynu sahay qaadanaa baynu maanta fursad u haysanaa fursadahaasoo dhami way dhammaanayaan inta aanay dhammaana laga faa'iidaysta baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayra